ee maanta ee arrimaha ku saabsan xagga korontada baan ka soo jeedinayaa iyo natiijadan ka soo gaaray dhinacii korontada waxaan u sheegayaa shicibka magaalada ceelwaaq ee ay in muddo ku dhibaateysan yihiin xagga dhinaca korontada korontada dabalkeeda waana sameeyey aad iyo aad baan u sameeyey korontada laba sano ay dhib nagu haysay labadii sana ka dabal baan aan sameeyey since twenty twenty ilaa twenty twenty one ee natiijada ugu horeyso oo korontada ee twenty twenty xagga guddigii baarlamaankan ugu qoray petitionka ugu horeeyo twenty twenty baan sii qoray ee petitionkaas haddana waxaan sii geeyey waraaq waxaan u qoray ee m d a ee k p l c baan u qoray markii dambe natiijadan ka soo gaaray way soo waceen markii dambe aan la fadhiistay markaas waxay siiyeen injinku meel gaar ah nogoshan bay la sameeyeen ee waxay dhaheen intaa hadda budget laga gaarayo sanadka twenty twenty twenty twenty one markana sugay dheheen aan waxaan dhahay magaaladaas ceelwaq hadda dhib bay ku sugan tahay magaalada khasaaro badan baa meesha kasoo gaartay korontada ee marka ma sugi kara baan dhehe marka waxaan dhahay xaaladda ha la geynin maxkamada wakiil baan ku qabtay waxaan dhahay maxkamad ha la geynin waxayna siiyeen generator bayna siiyeen generator in muddo buu socday marka waa istaagay ee isku sanadkii waxay sameeyeen tenderkii baanlankiga qaadeen bay haddana waxay dhaheen ee tenderkii ay soo dhejiyeen company bay siiyeen ee waxaa la soo gaday injin cusub ay soo gadeen injinkii intaasoo bilowda maaragtay generatorkan muddo badan buu socday muddadii markuu socday generatorkan waa halaabay in muddo ah hadda sanadkan la gaaray twenty twenty one dhibaatada hadda ugu horeysa zaid buu nagu bilowday anuu celwaaq joogo aan ka soo tagay qarash baan isticmaalay anuu u dagaalamaya shicibkayda dhibku ku haysto xagga generatorka oo haddana kulligood noqdeen waa taspeas oo wax maaragtay taspeasa korontadaas oo ceelwaaq ah ilaa wargaduud ilaa ceelwaaq bay maaragtay ay saameysaa markii xagga la geeyey generatorka wax speara oo generatorka sanadoodna ma laha saddex bilood gudihiisa markuu shidnaaday breakdown wuxuu noqday three month gudihiisa xumaanto ugu maaday magaaladas ilaa hadda way dhibaateysan tahay tii ugu darneed magaalada wargaduud oo tuulo ku socdo thirty five kilometer ah geedaha ilaa march ilaa hadda maaragtay dhulku dhageen nin mees maaragtay ka cawina ma laha magaalada intaasoo masaakiinta wargaduud ku nool intaasoo ruuxa ku nool maaragtay masaakiinta boyleben iyo ceelwaaq ay ku nool yihiin khasaaro badan iyo ay kasoo gaaraysa hadda korontada